Kadib marka uu dhasho dhallaanka, waxa uu qaataa tallaalka cudurka dabaysha iyo cudurro kala duwan kuwaasi oo difaaca caafimaadka u noqda carruurta. Magaalada Jowhar waxaa ku yaala ilaa iyo saddex goob oo hooyada iyo dhallaanka loogu talagalay, waxa ayna bixiyaan tallaalka noocyadiisa kala duwan. Dr. Saxaabo Maxamed Cabdi waxa ay ka mid tahay ardada wax ka bartay jaamacadaha magaalada Jowhar ku yaala, waxa ayna ka qayb gashay ololaha tallaalka cudurka dabaysha oo sanad waliba laga sameeyo magaalada tani Jowhar iyo tuulooyinka hoos yimaada. Waxa ayna baaq u diraysaa hooyooyinka Soomaaliyeed oo ay ugu baaqayso inay carruurta geeyaan goobaha loo asteeyay tallaalka carruurta wakhti munaasab ku ah dhallaanka, sidoo kalena carruurtooda ay siiyaan caanaha naaska hooyada wakhtiga loogu talagalay.
si aan ugu danayno caruurta yar oo daawo wakhtigeeda uu helo caafimaadkiisa wakhtigiisa uu helo oo wakhti gaara ay siiso cunuga daryeel gooni ee u sameyso sida haddii uu habsan ku yimaado kale talaalkii inay wakhtigiisii keento oo aysan mar kale isa kasoo dibdhicin si uu talaaladiisi u dhammaysto si looga taxadiro lixda cudurro dilaaga ah soomaaliya hadda ku badan maadaama talaalada aanay sanooyinkaa yihiin marka waxaan ku wacyigelinaa ama ku dhiirigelinaa maamooyinka inay wakhtigaa yimaadaan haddii talaalba aan la siinin cunuga wakhtigiisii laga daayo in talaal la siiyo waa la dhihi karaa tacadi loo geystay waaye ee maamada markaa cunuga u geysatay oo runtii waxaan kaloo dhihi karnaa haddii uu nafaqa daro noqdo kale aana nafaqadii lasiigoobta laga siiya aysan maamada siinin ka wacyigelin lahayn in badan waalidiinta inay u sameeyaan ilmahooda preventive inay u sameeyaan iyo ka hortag ay u sameeyaan carruurtooda si aysan tacdiyada ugu imaanin aysan xaqi uu cunuga laha ka habsaamin sida in cunuga xanuunkii lagu dahayo kale oo lagu waqtigii laga mashquulo oo cunugiina xaaladiisii ay riski gasho oo naftiisii habs ay khatar gasho sida in cunuga cunug jadaaca ku dhacdo kaleeto oo guriga lagu haysto oo la dhaho balsug todoba maalmood haloo sugo saa uu indhaha ku waayo khataradaasoo kale weyn tacdiyo tacdiyada carruurta loo geystay ka mid tahay runtii kuni koo jeer waxaan ku wacyigelin lahaa ama ku waanin lahaa waalidiinta inay ilmahooda waqti ku filan siiyaan daryeelaan maadaama wadankeenu ku jiro waqti uu soo koraayo dal inuu aan rajeynayn inuu horumar gaaro horti waxaan jeclaan lahayn in ilmaha daryeel gooni la siiyo sida hadda wadamada horumarayba loo siiyo ilmaha keer inta ay ka gaarayaan shanta sano in keer gooniya la siiyo oo caafimaadkooda iyo cunadooda intaba laga taxdiro cudurrada dhallaanka laga talaalo oo ay dabeyshu ka mid tahay ma laha wax dawo ah mar haddii carruurtu ay soo ritaan waxa ayna dhakhaatiirtu ay sheegaan in ka hortag keliya ay leeyihiin taasi oo ah in ka hortag ahaan loo siiyo tallaalka cudurka dabeysha iyo cudurrada lixda cudur dilaaga ahi